horta dharbaxyada ugu xun oo ku dhacday waa meeshaas adaadir magacawday waa baraawe waa deked dadkuna maaragtay waa dad masaakiina isaga badan yihiin oo aan indhaha faraha ka gelinayn isaga isaga hogaansamaya oo ay yidhaahdaan marka meeshaas waa meeshay wax ku tababara jireen saldhigooda weyn oo ahaa oo oo u dhexeeya maaragtay jubbooyinka iyo goboladan ee koonfureed oo xamar ilaa iyo maaragtay shabeellada hoose iyo banaadir iyo ayay udhaxaysaa bartamaha u tahayo waa meeshay wax kaba oo madaxdooda xataa joogtay meeshu marka dhibaato weyn baa ka raacday waa gartay marka haddii magaalooyinka laga wada qabsado al-shabaab karti ma u leeyihiin dagaalka inay kasii wadaan dhulka baadiyaha iyo tuulooyinka hadda waa ka wadayaan maxaa jira wixii wixii dhaqaalahana waanaba kuu sheego waa u socdaan oo dadkay ku qasbayaan oo hadeer baabuurta soo marta xamar ka timaada halkaan soo mara waxaad arkaysaa warqadaa loo soo goynaya warqada isoo goynaya maantadaasaan ayaan akrinaya aan arkaya oo maaragtay warqadahaasi kusoo kusoo maraan weliba waxaa u sahlan dhinacay shabaab ku joogo siday igu yidhaahdeen dhinaca shabaab ku joogo ayaa noor roon bay kuleeyihin maxaa jira dhinacii askarihii askarahu waa askara oon allowsahalaha marka naftay u keeneen naft naftay u keeneen marka dhinaca shabaabkay maraan warqadaasa wata meel laga soo siiy ilaa iyo meesha uga sii baxayana wax la hadlaya male dumar la baabuur la baata iyo dumar la faraxumaya iyo iyagu shaqa kumaba laha marka waxay soo marayaan halkaas oo warqadba mid walba warqadba wata iyagaaba iyigii dawladka ah marka siyaabaha kale ay dhaqaalaha u arursan karaan ama dhaqaala usoo geli karo maxaa ka mid a adigu hadda dhaqaalaha gudaha dhaqaalaha ay gudaha ka aruuriyaan dadkii ay ka guri jireen weli sidii uga guraan maxaa jira dadka cabsanaya oo waxaan jirin kalsooni ah nimankii boqolkiiba boqol waa la baabiiyey waxay leeyihiin hadi waaba arkayaan xamar waa sidii ayaan markii laga nastay waad maqlaysa wixii ka dhacay marka nin walba markaas warta farta wadnaha ku hayaa dhaqaalihii guduhu waa u socdaa gaadiidkay ka qaadayaan ganacsataday ka qaadayaan wixii dibada uga imaan jire anigu ma ogi awalna meeshay uga imaan jireen iyo hadda say uga socon doonaan laakiin nimanku wa waa hayaan waa wax dhaqaalaha ay kusii shaqeeyaanna waa hayaan meel dhul ballaaran oo ada soo magaalooyinka iyo iyo miyiga waa dadka magaa miyigaa badan oo ballaaran dhinacan haddeen aan waddanka ka joogo galguduud iyo hiiraan maaragtay waxaad arkaysaa buluburta oo laga saaray laakiin balowene iyo buluburta ciidan uma dhexeeyo iyagaa dhex warwareegaya mar dhifoon ciidan loo meel loo diro layaa meeshaasi kuxoogaysteen ha la kala eriyo haddana laga noqdo so-aalkiiay ka bilaabayaan ciidanka soo gurdamaya markeeda soo gurdamaya markay arkaan ayay duurka u gelayaan waa wadada waa uga leexanayaan ciidankuna wadada meelaan ahaynba ma yaqaan maxaa jira wuxuu u badan yahay ciidan ajnabi ah waxa tagsikeeda iyo qalabka haysta waa ciidanka ajnabiga ciidankaas ajnabiga ahuna u malaynaya inuu niyad iyo capacity labada midna u hayo inuu duurka galo oo dhimankan kadaba ka daba ordo ka daba cararo oo markaas markaas waxaa suugaysaa inay miyiga ka kasoo baxaan dad taageeraya dad taageeraya marka dagaalka miyiga iyo kaymaha iyo buuraha iyo dooxooyinka sidee buu u ekaan karaa sidee looga saari karaa wallahi dee waxa weeye nimankan qaab lagula dagaalamaa jira waxaa layaa maaragtay guarilla wer forecas oo maaragtay waxaa jira anti guarilla maaragtay lagula dagaalamo qaabkii lagula dagaalami jiro ma jiro ma jiro nimankan waxaa labaa in si inta dhinac laga soo maro la buush gareeyo oo la buush gareeyo oo la buush gareeyo oo aan space dambe ay ku noqdaan meesha laga saaraa sida loo buush gareeya lagu geeyaa meel maaragtay ayan xag iyo xagga uga leexa karin sida bada oo kale ama webi oo kale in lagu geeyaa la rabaa iyagana inta xaggii xaggii xagga laga soo shabay meel obstacla ma jirto warkaas waa gartay marka maxaa ka qaldan istraatiijiyada hadda dawladda iyo militariga amisom ay isticmaalayaan meeshan tacticna waa jira operationna waa jira strategy-na waa jira oo saddexdaasaa maaragtay dagaalka loogu galaa aniga markaan fiiriyey saddexdii midna ma dhamad kuma dhaqmaan waa ku yaacaan waa loo banaya waddada waa sii ordaan maaragtay safar dheer ay galaan safar dheer waa isku dayay inaan xataa fariin gudbiyo fariin gudbiyo sidii maaragtay bahalka laakiin weli ma ma arko ciidamada aan ajnabiga joogana waddan kasta ha ka yimaadee qaabkaas aan kuu sheegaya ma dabaqayaan oo sii ordayaan haddaba ayaanad bakool dhinacan ceel berde iyo xudur waa boqol iyo toddobaatan boqol iyo sideetan waxay tama aqaan hal maalin ay mareen intii ay ka tageenna xuduray faraystaan ceel birdan oo kasoo taga intii udhexaysa o dhan nimankiyaa loo baneeyey markaas waayo markay cunaqabataynaya buulo barte iyo iyo badaweyne sidoo kale inta la durduriyaa buulo barte la tegay badaweyne intii udhexaysa haddar weli dhibkii ka hayaan hadda haddadaas ayay dhibkii ka hayaan dhinacaan hadir shabeellooyinka shabeellada hoose waxaad moodaa si miyir qabta in baashi loo wado oo maaragtay sidii hore ka duwan sidii hore ka duwan dadbaa kusoo biiray base warkii la sheegsheegayay dhegaysteen marka dhinacaas horere dhinacaan ayaa kalaa qaldan on islahi waa qaldan yahay aragtidayda waa garta oo inaan qaldanaan waa iska suurowdaa waa gartay deegaanadan la yidhaahdo badda madow iyo xarodheere agteeda haddaan laba u kala qaadno badda madow waxaa la leeyahay al-shabaab waxa u noqon kartaa saldhig weyn oo ay ku dhuuntaan oo ay ka dagaal galaan oo ay ka soo duulaan waa meel caynkeeya meeshaasi waa meel hawda badda madow haddaad maqashid waa wixii kasmaayo koonfur ka xig ilaa raskanbone ilaa kudaa waa dhulkaas dhulka lagu leeyahay badda madow waa dhulkaas waa waa shabeelle waa jubbada hoose jubbada hoose markii kasmaayo waxay naga socdo geed adigu wadayaro ciriiriya oo luglug ah ayaa ayaa baabuurta maraysa meeshaas waa waa hadoodilanta waa humbulanta lama arkayo lama arkayo meesha ay galeen oo dayuuradaan arkay wax kalaan arkay wareer wey meeshaas waa ku dhuuban karaan waxa weeye kismaayo kudhaa fascambone taas waa taas dhinacaan oo kale oo xaradheere iyo xaradheere saas ma ahan umana dhowa laakiin badda suqlaalayaa burcbadeedii baa meesha fadhida waa isgarabsanayaan inay iyaguna badda ka daafacaan koonuna biriga oon oon burcadbadeeda biriga laga weerarin ayay maaragtay ku dadaalaan oo saldhigga biriga ay burcadbadeedu haysato eeraan maaragtay waxbay isweyweydaarsadaan marka laakiin waa taas waxaan qabaa in laga saari karo haddii la aado xaggaas ciidamadan u ruuqaansadaan in laga saari karo laakiin mar walba waxaa fiican inaan inaan xawaare xawaare hal maalina inaan dhowr boqol oo kilomitr lagu goy bahasha waan u sheegayay warjoonkii soddon kilomitr baa bahalka ugu haboon soddon kilomitr dabadeedna ciidan maamulkiioo socday iyo ciidankii oo socday iyo nabad sugidii iyo booliiskii socday waan isla geeya meesha maaragtay oo wixii maaragtay magaaladii xataa la kontaroolo oo maaragtay nabadgelyadeeda iyo maxaa maaragtay yaala waxaa jira waktigaas oo kale waktiga lakala faa'iidaysto oo ganacsatada ay cuntada qariso oo tuugadii soo baxda xabsiyada laga daayo ay dadka dhacaan oo boobaan oo kuwan meesha laga saaraya ay gurya galaan oo maaragtay ay ku dhuuntaan oo hadhowna ay dhibaato ka keenaan waxaasoo dhan ciidanka kala saari lahaa waa garta ayaa maaragtay mar la wada geeya waa garta haddaan usoo gudubno qodobkii ku saabsanaa maxaan ku yidhahdaa dagaalka dhulka baadiyaha dagaal hadda ciidamadan midooda afrikaanka iyo kuwa soomaalidu waad saddex istaraatiijiyaad ka hadashay oo uma diyaarsanaad tiri laakiin maxaan ku idhaahdaa hadday rabaan waddanka inay xasiliyaan waa inay wax uun sameeyaan tala ahaan maxay samayn maxay samayn karaan
anigu waxaan dhehi lahaa wax kastaba hala sameeye horta in lais aamina waa fiixantao soomaalidana in la aamino adduunku meeshaan qarash badan uu ku bixiya laakiin soomaalidiina ma aaminayo waxaashaan technicadaan faraha badan oo nimankan la siinayo in waxoon lagu leexiyo ciidanka lagu leexiyo soomaalida oo iyagu miyiga uga daba tagaan ciidanka laftiisana in wax laga qabto oo siduu hadir ka yahay si karoon loo habeeyo marka anigu waxaan qabaa halkaas haddaan laga laga laga bilaabin oon saas loo maareen waa waa isjiitamayaan soomaalidana weligeed capacitigaas ma yeelanayso kuwan ajnabiga ahoona duulkaas ma gelayaan shabaabna duulkaas iyo wuxuu ku dhex noor yahay iyo dadkii reer miyiga ah
waay su-aasha igu dambaysa ciidan intee la-eg oo soomaaliya ayaa waddanka hanan kara tira ahaan hadda waxaa la sheegaa sideed kun sagaal kun toban kun inay dhan yihiin ajaanibtu waa labiyo labaatan kun laakiin soomaalida markaan usoo noqonno waddanka intee in la-eg baa hanan karta
maya tira ahaan hadda inta qoran oo la yidhi waa mushaari yani wax kastaba ha ahaadee ma yare waa laba iyo labaatan kun ayaga laftooda saasaa laigu yiri laba iyo labaatan kaasoo de hadii haddii tayaal ahaan lahaayeen oo tababarkoodana fiicnaan lahaa asluubtooduna ay fiicnaan lahay qalabkaas aan ku sheegayn ina wax laga siiyo bahanaan yar oo oo waa aaminka aaminka arka ah oo maaragtay la siin lahaa kuwaan oo ay wataan hadii wax oon laga sii lahaa yaan taangi la siin yaan madfac la siin laakiin a b c yaalka in la siiyo in la siiyo maarata kada ay eryadaan nimankan oo nimanku labada nin oo dirinaysaa waxaa fiican midka dawladdu inuu inuu tayaroon yahay maxaan sheegay ninkaan bura dagaalyahanka oo oo balaayada wuxuu wataa oon qori yar hub yar uu la cararaya duurka kula jiraa marka haddaad hub yar hub yar oon ka dabageysid ninkaan waa well experienced waaye ninkaan sha ninkaan shabaabkaa aada iyo aada waayo arag u yahay aada iyo aada u maaragtay waana tababar oo oo waxaas balaayadaas waa qabaan si xoog loo qabaan miinay aasayaan qaraxin bay samaynayaan maaragtay kudhuf ku dhaqaaqay samaynay ambuush bay dhigayaan waxaas waa waa uhabaysan yihiin ninkaan marka wuxuu wuxuu ku muquurin karaa inuu awood power inuu leeyahay fire power ayaga ka koreeya inuu leeyahay fiican iyo tababar iyo asluub iyo waxyaalahaas waxaan kuu sheegay